dowladda Canada ayaa magacowday ergey gaar ah oo u qaabilsanaan doona la dagaalanka islaam nacaybka tallaabadan oo noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ayay soo dhoweeyeen muslimiinta dalkaasi ku dhaqan oo ay soomaaliduna ka mid tahay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudeau ayaa khamiistii amira elgawabi oo ah saxufiyad madax bannaan oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bini'aadinimada u magacaabay inay noqoto ergeyga dowladda ee la dagaalanka islaam nacaybka amira ayaa dowladda kala talin doonta sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo faquuqa iyo nacaybka ay la kulmaan bulshada muslimka ah ee dalkan waxaa kaloo kaalinteedu ay noqon doontaa sida qoraalka lagu sheegay talabixin siyaasadeed mid sharci dejin iyadoo sidoo kale soo jeedin doonta barnaamijyo iyo xeerar loo dhan yahay ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal ku yiri ma ahan qof ka mid ah bulshadeennu inuu dareemo nacayb la xiriira diinta uu rumaysan yahay magacaabista amiira ayuu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay inay tahay tallaabo muhiim u ah dagaalka lagula jiro nacaybka muslimiinta nuuc walba uu yahay ra-iisul wasaare trudo ayaa tilmaamay in amiira uu kala shaqayn doono sii wadista dal nabad ah oo ku dhisan xushmad axmed xuseen oo ah xildhibaan heer federaal ah oo laga soo doorto xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south weston sidoo kalena ah wasiirka guryeenta kala duwanaanshaha iyo kanada loo dhan yahay ayaa isagoo matalaya dowladda wuxuu magaalada toronto uga dhawaaqay magacaabista amira elgawabi axmed wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo ergeygii ugu horreeyey ee kanada ee la dagaalanka islaam nacaybka amira al jawaabi xafiiska wasiir axmed xuseen oo aan la xiriiray si aan arrimahan uga waraysto ayaanan ii suuragelin inaan helo amira al jawaabi ayaa warbaahinta u sheegtay in ay sharaf u tahay magacaabista iyadoo tilmaantay in arrintan ay horseedi doonto wadatashi qaran oo ku saabsan qiimaha kala duwanaanshaha kanada iyo kaalinta muuqata ee bulshada muslimiinta ah muslimiinta kanada oo soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa soo dhoweeyey magacaabista amira al-jawaabi waa kuwan siciid muuse daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta kanada una ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha iyo farxaan cali jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee magaalada toronto waxaa ku horumaraya siciid waad mahadsan tahay xuseen runtii magacaabista ergeygan waxay ahayd arrin in muddo aba la sugayey waxayna waxun nafisa siin doontaa bulshada muslimiinta ee ku nool kanada ururada muslimiinta ah haatan waxay heli doonaan qof ay si toosa ula xidhiiraan kaa oo iyagana ka tirsan dowladdana u qaabilsan tabashadooda taas oo aan horey u jirin sidoo kale dadka dhibaatadan geysanayana waxay arkayaan in haatan dowladda ay soo jeensatay oo ay la xisaabtami doonto mar haddii ay dowladdu ergey u samaysay arrintan waxa xigi doonana waxaan isleeyahay waxay noqon doonaan in arrintan shuruuc adag laga soo saaro kuwaasoo baarlamaanka laga geyin doono markaa kadibna dhaqan geli doona waxaan isleeyahay wax weyn bay ka tari doontaa xiriirka jaariyadaha muslimiinta ah iyo dowladda si kale haddaan u idhahdana dadka dhibanayaasha u ah islaam nacaybka iyo hay-adaha dowladda waxaan ognahay in islaam nacaybku oo haatan xadkaha goostay oo maalinba maalinta ka dambaysa aan arkayna falal nacayba marka waxun maaragtay xoogaa bay qalbiga u qaboojin doontaa oo in la dhegaystay bay muujinaysaa in la isqadariyo oo dhibaatooyinka dadka islaamka ah ka haysta galbeedkana in gaar lagu eego wax weynay ka taraysaa waana soo dhaweynaynaa haddii aan nahay soomaalida ku nool dalka canada magaalooyin dhowr sida toronto ay ka mid tahay iyo magaalo la yidhahda london ontario tacadiye ayaa ka dhacay oo islaam nacayb ah ninbaa mar lagu dilay magaaladan toronto isagoo nin waayeel ah oo masaajid kasoo baxaya islaam nacayb daraadii loo dilay qoys bakistan ah oo dariiqa maraya yaa gaari la jiirsiiyey afar qofood ay ku dhimatay waxyaabo badanaa ka dhaca canada iyo dhammaan galbeedka marka dowladda canada inay magacaawdo ergeyga u qaabilsan ka hortaga islaam naceebka waa wax aada u wanaagsan waana soo dhaweynaynaa waana tallaabo kudaysho mudan magacaabistan ayaa imaanaysa xilli muslimiinta canada ay marar kala duwan la kulmeen weeraro nacayb ku salaysan kuwaasoo qaarkood lagu dilay dad muslimiina xuseen urxaaji v o a toronto